wasaaradda beero hirshabeelle aweyba greenhouse oo lankatira gale walhasaare uu ku qudaarto ku hirgeliiday magaalada jowhar ee caasimada kumeeldeerka ee hirshabeelle wasiir ku-xigeenka hirshabeelle maxamed qaasim daqare yoweyba uu sheegay in greenhouse kuusa bilowngay horumarinta iyo tayeynta walhasaarowka beero hirshabeelle wasiirka weyba saasaata uu sheegay in maamulka hirshabeelle uu iska dadaalahay sidii markaasay lantay ay lahay waana korlanka qaadan lahay beero hirshabeelle salaan kadib maanta kormeerkeennan wuxuu ku saabsanaa inaan u kuurgalno qaabka ay u socdaan greenhousadii laga dhisayay degmadan jowhar shanta iskaashato oo kuwaasoo ahaa in greenhouse loo dhiso ceel loo qodo hal hegtar loogu tacbo qudaar siday u socoto kolley barnaamijkan sidaad ogtihiin inuu qabsoomo ayaa qorshihiisu ahaa dibudhac badan ayaa ku yimid sababta kormeerkanna wuxuu ahaa in la dhiirigeliyo sidii ugu dhaqsaha badan in arrimahaas ay u qabsoomaan aadaan aan ugu dhiirinaynaa waxaa la joogaa xilligii fasalki in marka fasalka ula jaan qaadaan rajaynaynaa waxaan leenahay howlaha sida ugu dhaqsiyaha badan in shantii iskaashataba loogu qabto ceelkii loo qodo oo ku talagalkii ceelkii wixii loogu talagalay loo qodo greenhouska la dhiso ugu yaraan bisha toddobaad inay gabagaboodin waa rajaynaynaa waxaan leenahay beeralaydu waa arin lagu dhiirigelinayo waxaan aaminsanahay in gu iyo dayr kastaba qudaartaasi ay anficaysa dhammaan degmadan jowhar iyo guud ahaanba hirshabeelle waxaan leeyahay qof kastow wixii lagugu qabto oo lagugu saacido inaad adigu xafidato oo ay shaqaysan adaa lagaa doonayaa wasaaradduna way ku kormeeraysaa hadday noqon lahayd greenhouse hadday noqon lahayd ganaal la dhiso hadday noqon lahayd cagaf lagu siiyo midaad leedahay maaha midaad bulshada ugu shaqaynaysa waa lagu kontaroolayaa n g o-ga shaqadaan wado ama kambaniga waxaan leeyahay inaad dardargeliso sida ugu dhaqasyaha badan ayaan ku faraynaa aadaan u mahadsan